waryartuwan aad baad u mahadsan tahay haddaan tartanka aan shalay ka qayb galay oo adu maxaan dhahaa qaybo badan u kala baxayay sida shan kilomitr toban kilomitr iyo shan iyo toban kilomitr markaa waxaan kusoo guulaystay tobanka kilomitr oo aan dadka dhan soo galay dad aduu gaadhay toddoba boqol oo qof marka koley aad baan ugu farxay inkastoonan yani tartankii igu horeeyo nan kaalinta koowaad aan galay unahayn oo tartano badan aan bediyey oo aan ahay nin mar badanaa mar walba kaalinta koowaad gala laakiin haddana waxaa farxad yahayd anigoo yani qof soomaaliya oo magaca soomaalinimada ku ordaya inaan kaalinta koowaad tartanka aad soo galo waa gartay cid kale oo soomaaliya oo ordaysa miyaa jirta
wallahi qof kale oo soomaaliya tartankaasi kuma arkin aduu dad waxa ordayay kale oo wadamada kale ka kala yimiday oose ethoobiyan kenyaan oo iyagu shan iyo tobanka kilomitr ordayey maahan laakiin qof soomaaliya aniga unba ku jiray tartankaas waa gartay marka kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad yaa galay
kaalinta labaad waxaa soo galay wiil ethoobiyaana ayaa soo galay oo aan islahaaba uu kaa badinayaa laakiin markii ay kilomitrkii ugu dambeysay ayaan maaragtay waxoogaa aan u yar dhuuntay intii hore xagga dambe aan ku daba jiray marka kilomitrkii ugu dambeysay ayaan yani awoodda ku daro oo saas ayaan kaga bediyey kaalinta saddexaadna wiil waxa soo galay swiss ah
waa gartay marka la fiiriyo cabdisalaan waxaad horey caan uga ahayd tartamada swiss championka loo yaqaano dadka maaragtay da-doodu ay yar tahay marka hadda orodkan iyo orodkaas maxay ku kala duwan yihiin
wallaahi orodkan elite ayaa ordaya yani ama dadka yani professionaalka ah oo hadda adu waa sanadkii ugu horeeyan orodada da-da waaweyn aan soo galay maadaama aan waayadii hore aan ordi jiray dadka yani juniorka ama under twoniga aan ordi jiray oo tartanada under twoniga yani qofka swiiska ugu fiican baan ahay laakiin wax xusid mudan inkastoon anigoo yani magaca soomaalinimo aan ku orda haddana weli swiss iyo swiss yani swiss bassbortkiisa ma haysto magaca soomalian ku ordaa laakiin waan tartanada yani daayartaa waan ka qayb galaa inkastoo hadda la ii diiday yani maaragtay inaan elidka swiss championka ka qayb galo dheheen bilad laguma siinayo maadaama ordada lacag lagu qaato ay dheheen yani waa inaad swiss baskiisa aad heshaa markaasaad yani aad orodadaasi aad iyadana biladooda qaadan kartaa laakiin yani kan shalay wuxuu ahaa un yani competition dadka dhan ay kasoo qayb gelayeen oo iska yani international iska ahaa markaa saas darteed wadamo qof kasta ayaa kasoo qayb geli karay marka anigana magaca soomaalinimo aan kaga qayb galay saas ayaan kusoo bediyey